halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v od si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal tobanka shan labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban iyo hirarka fimida magaalooyinka geeska afrika qaarkood
waa fiidnimo talaada ah bisha julaayana waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka caweys wanaagsan waxaad naga maqlaysaan barnaamijka waa go'aankaaga oo caawa aynu kaga hadlayno dhallinyarada iyo saamaynta tiknolojiyadda ee nolosha waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed cabdi sandheere
waxaynu arki doonaa shay markii hore ku adkaa inuu ka dego qalbigaaga iyo fahamkaaga inuu ka dego oo aad fahamto ayaa iman doontaa sanadada soo socda
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid maxamed aadan cabdirashiid jeeni oo ku takhasusay cilmiga teknolojiga macluumaadka waxaana oo marti noogu yahay barnaamijka wicitaanka waa barnaamijka go'aankaaga xubintiisa wicitaanka waxaana uu ka hadlayaa mustaqbalka iyo teknolojiyada qodobada kale ad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo saamaynta tiknolojiyada sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya balse marka hore qodobadii wararkayga aan idin guud marno madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa safarkiisa afrika ku soo afjaray khudbad uu u jeediyey midooda afrika oo uu qaaradda ku ammaanay horumarkeeda isagoo dhinaca kalena sheegay in horumarkaasi lagu xajin karo oo keliya si wadista barnaamijka horumarineed iyo dimuqraadiyad loo dhan yahay master obama ayaa haatan waxa uu dib ugu soo noqonayaa magaalada tan washington iyadoo uu noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykana oo isagoo xilka haya khudbad ka jeediya xarunta midooda afrika ee magaalada adis madaxweyne barack obama ayaa waxa uu hogaamiyaasha afrika u sheegay in xiisaha gaar ahaaneed uu hayo guul ay qaaraddu gaarto ay tahay mid uu aad u rajeynayo isagoo yiri waxaan hortiina taaganahay anigoo ah madaxweyne qanacsan iyo anigoo ah wiil afrikaana madaxweyne barack obama ayaa waxa uu sheegay in horumarka afrika uu ku xiran yahay dimuqraadiyad doorashooyin xora oo xalaala xorriyadda hadalka iyo saxaafadda iyo golayaasha madaxweyne barack obama waxa uu sheegay in horumarka dhinaca dimuqraadiyadda ee qaaraddu ay halis ka soo wajahayso oo hogaamiyaal diidaya inay xukunka ka degaan marka wakhtigooda uu dhammaado dhinaca kale madaxweyne barack obama waxa uu khudbadiisa kaga hadlay dagaalka ka dhanka argagixisada oo uu sheegay inaanan lagu guulaysan karin ilaa xukuumaduhu ay ka hadlaan cabashooyinka ay ka faaid waa cabashooyinka ay ka faa'iidaystaan kooxaha argagixisada
dalalka ku jira gaashaanbuurta neto ayaa sheegay ayaa yeeshay kulan degdega talaadadii maanta ahayd oo ay ku taageerayaan waddanka turkiga kaasoo madaxweynaha dalkaas rajeb dayib erdogan uu sheegay in ciidamadiisu ay xoojinayaan ololahooda dagaal ee ka dhankaa kooxda isis iyo ururka kurdiyiinta ee p k k madaxweynaha dalkaasi ayaa sheegay inaysan jiri doonin tallaabo dib loo qaadayo marka laga hadlayo dagaalka ka dhanka isis master erdogan ayaa sheegay isagoo ku sugnaa shir madaxeedka ankara inay ku sii dhaqaaqayaan go-aankooda ka hor inta nato aysan yeelanin kulanka albaabadu ay xidhan yihiin magaalada brussels ayaa waxa uu sheegay xogheye james stoldenberg inay ka barbar dagaalamayaan dalka turkiga oo ah xulufadooda dagaalkan
maxkamad ku taalla dalka libiya ayaa xukun dila waxa ay ku xukuntay wiilkii uu dhalay hogaamiyihii hore ee libiya oo lagu magacaabo sayfal islaam wiilkan ayaa maxkamaddu ay sheegtay inuu ku lug lahaa jawaabihii dil sababay waa jawaabihii dilka sababay ee dowladdii hore ay ka bixisay kacdoonkii xukunka looga tuuray mucamar al khadaafi sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii maxkamaddan ayaa sidoo kale waxa ay xukun dila ku riday siddeed qof oo kale oo uu ku jiro madaxdii hore oo ay ku jiraan ee sirdoonka libiya islamarkaana ra-iisul wasaarihii hore ee libiya ninkii soo noqday bakhdadi al mahmuudi
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo xogeeyaha tamarta ee maraykanka ernest monis ayaa talaadadan maanta ah mar kale xilligan aanu idinla hadlayno hor fadhiyo koongareeska maraykanka si ay horey ugu sii wadaan dadaaladooda ay kaga dhaadhicinayaan hirgelinta heshiiskii dhowaan lala galay dalka iiraan ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi koongareeska ayaa ilaa iyo hadda haysta toddobaad oo ka mid ah muddo lixdan cisho ah oo sharcigu u ogol yahay inay dib u eegaan heshiiskaasi iyo meelmarintiisa
wanaagsan idilkiinba waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka waa go-aankaaga ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eeda oo aad ka dhagaysataan hadaha iyo kale habeen walba oo isniina waa habeen walba oo talaadaha raalli ahaadee isgaarsiinta gaar ahaana waraaqaha laysu diro qiyaastii kama jiraan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haddaba sidee ayaa dadka reer dhadhaab ay adeegaasi maqani u maareeyaan warbixin arintaasi ka hadlaysa waxaa nooga soo diray halkaasi wariyaha v o eda ee barnaamijkan aadan xasan tarax in waraaqo boosto la isugu soo diro waxa ay noqotay arrin taariikh ku ah dhallinyaradii dhalatay amaba qaangaartay kadib burburkii dowladii dhexe ee dalka xukumaysay inkastoo dalkan aynu joogno ee kenya ay ka jiraan xarumo waraaqaha la isugu soo dira ee loo yaqaano boostada haddana adeegsigeeda waa uu ku yaryahay dadka siiba dhalinyarada oo taa beddelkeedii waxaa la isticmaalayaa aaladda internetka ku shaqaysa ee email iyo weliba aaladaha bulshadu ay ku kulanto ee facebook twitter iyo weliba aaladda si fudud aada u heli karto ee whatsappka aaladahan internetka isticmaala keliya waraaqaha amaba fariimaha ma la isugu diro balse waxa ay sahleen ku hadalkii iyaga oo qiimo ka jaban kii shirkadaha isgaarsiinta ay bixinayeen aaladaha loo isticmaalo internetka waa kuwa aada ugu dheer isticmaalkiisa dhalinyarada ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab siyaabo kala duwan yay u isticmaalaan internetka qaar baa wax ka barta qaarna waxa ay u tahay hobby laakiin badanaa waxaa lagu tilmaami karaa internetka isku xirka bulshada bosnia cyber cafe waa xarunta keliya ee laga isticmaalo internetka bashiir salaad waa maamulaha xaruntan waxaan ka waraystay sida ay u shaqayso xaruntan iyo weliba qiimaha lagu isticmaalo meeshaan hadda aan joogno waxaa weeyaan xerada ifo combyuterka hadda aan joogo bosnia internet cafe la yiraahdo waa mid mar hore aan asaasnay ilaa iyo toban iyo sideed sano camal wuu joogaa toban iyo sideed sano kudhodhawaad wuu joogaa marka waa mid aad iyo aad macnaha u qiimo badan oo dadka teleefoonadan iyo alaabadan casriga hadda unbay gadaal ka soo baxeen aad iyo aadayna macnaha dadka ay ugu faa'iidaysteen oo wax allaala wixii ama safaarado loo dirsanaya ama arrimo aho dadka ay goobahooda ka ganacsanayaan ama sida camal hadda teleefon lagama gudbini karaa wixii hadda aada muqdisho ka dirsanaysa ee adeega ah waxaa weeyaan internetka warqadda aad u baahan tahay waad ka qoranaysaa skan wax la yihahdaa jiro oo la skan garaynayo warqadaha combyuterka la gelinayo soomaaliya adoo joogaya meesha aad joogta qofkii saaxiibkaa oo wax kuusoo gedi lahay uu kaaga soo gedaya warqadii aad halkan ka jirto halkaas ka arkayaa marka aad iyo aad bay u fiican tahay annagana aad baan ugu guulaysanay waxaad noga warantaa qiimaha dhalinyarada ay ku isticmaalaan daqiiqad ahaantii markii loo fiiriyo qiimaha qiimo yar waaye aad iyo aad buu u jaban yahay waa laba shilin oo keliya labada shilinna danta ay ku fushanayaan ayaga ay ku samaysanayaan danahooda khaaska taas ayaa oga sii faa'iido badan marka waxaa weeyaan waa ninka hadduu fadhiya hal saac oo kamil hadduu fadhiya wax toddobaatan shilin ama siddeetan discount aan usii samaynaa intaas camal oo bixinayaa marka sidee u isticmaalaan dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab baha intee la egya isleeyihiin way u imaadaan meeshan ama tir intee la egyaa maalinkii meeshan imaato
way badan yihiin runtii dad badanoo waxaad arkaysaa kursiyaalka lagu nasanaya ee fariisanaya oo kursiga meesha internetka dhexdeeda kursiyaal badan baan dadka udhignaa oon kusoo dhaweynaa way fariistaan benji ay u fariistaan kuwa markay dhalada fariisanayaan ama ay warqadaha dirsanayaan kuwa kale way sii sugayaan leen ab ay sii samaynayaan aad iyo aad bay ugu baahan yihiin runtii because telefoonka markaad ku mashquusho amaba aad ku rafaada qoraalkiisa iyo keyboard ilen ma lahane markay ku rafaadaan dhalada imaadaan waxay leeyihiin marka warwar telefoonka waan ku rafaade ee combyuterka aan ka access gareeya bal iyo banay marka marar xataa way jirtay aan u goyni jirnay warqado yaroo lamber oo ay iskugu sugsugaan waayo dadkii way badan yihiin meeshii combyuterka internet cafekana annaga keligan ayaa ifa ku taalo marka aad iyo aad bay ugu baahan yihiin dhallinyaradana way badan yihiin kuwa warqadaha codsiga dirsanayo kuwa ka jaad garaynaya combyuterka laftiisa waxa dhanba way tuuran yihiin marka annagana macbiil fiican oo dadka waxaan unahay waan soo dhaweynaa runtii aad iyo aad baanan u wanaajinaa xataa nin aan lacag wadinana waxaad arkaysaa aan free free online dad aan u sameyno oo meelaha kore ee hay-adaha koosaska ka barta ayagoo laftooda fri aan ooga dhignaa annagana waana caawinaa marka laga soo tago isticmaalka kombiyuutarada waxaa iyana muddooyinkan ugu dambeeyey sahlanaaday isticmaalka khadka moobilka ma ahan ku hadalka balse waa internetka badanaa dhalinyarada waxay isticmaalaan moobilka waayo qiimo ahaan waa uu ka jaban yahay isticmaalka khadka kombiyuutarka adeegsiga aaladaha cajiibka ah iyo sida ay dhalinyarada uga faa'iidaysteen waxaan kala sheekaystay cali sahal xuseen oo ka mid ah dhalinyarada sida ba-an u isticmaalaa khadka internetka
social mediaha waxaa runtii waxaa laga adeegsadaa iyadoo maaragtay internetka umbaa la isticmaalaa waa khadad bulshadu ay ku kulmaan oo lagu sheekaysto maaragtay runtii waxyaala maaragtay fariimo aan sida emailada oo kaleeta aan uga soo hadalnay laysugu gudbiyo weeyaan social mediaha marka faa'iido badan uu keenay asxaabtii iyo eheladii iyo qaraabadii iyo dadkii maaragtay runtii warar rabay inay warar iska helaan oo kaleeto ayagoon wakti badan iyo lacag badan ayagoon ka bixin ama maaragtay aan gelin kharash badan ayaa waxay awood uhel u siiyey social mediahu inay maanta oo dhan wada joogaan wada sheekaystaan maalinba maalinta ka dambeysana waad og tahay waxaa soo baxaysa mid tii hore social media kii hore ee la adeegsan jiray ka raqaysan maaragtay ha ahaata internetka uu goosanayo ha ahaata lagaba yaabo inay khadadka qaar free iska yihiin oo dadku isaga sheekaysanayaan si bilaasha marka runtii social mediahu wax weyn buu soo kordhiyey waxyaabaha doonideen horumarka gaarsiiyey horumarada waaweyn ee la gaar uu ka mid yahay si wanaagsan bayna bulshada u adeegsataa inta badan
dhalinyarada siyaabo kala duwan iyo u isticmaalaan aaladahan ma jiraan dhalinyaro furtay bogog ay bulshada ku wacyigeliyaan way jiraan runtii waad og tahay soomaalideenan keliya haddii aan ka hadalno waxaa jira bogag fara badan oo dad fara badan ay leeyihiin ha ahaado dad ha ahaadaan dad caan ah oo dadku warkooda ay danaynayaan oo bogog ayaga shaksiga furtay ha ahaadaan bogog ganacsiyada iyo alaabaha kala duwan lagu xayeysiiyo oo dadku ay si fudud uga arki karaan ha ahaadaan runtii bogog kaleeto oo maaragtay laisaga wacyigeliyo oo dadka maaragtay wixii wanaagsan loogu sheega ha ahaadaan runtii bogog badan baa jira waad og tahay maalin walba intaasoo kunoo bog baa laga yaabaa in la sameeyo bogagaasina waa jiraan wax badanna way soo kordhiyeen dadkuna waa ku kulansan yihiin waxay kulminayaan dad laga yaabo qofku waxay ku xidhan tahay interestigiis ama waxuu asaga xiiseynayo waxaa laga yaabaa inuu ganacsi xiiseynayo waxaa laga yaabaa inuu markaasi uu inta badan uu la xidho ama uu ku tacalluqo maaragtay bogaga alaabada iyo maaragtay badeecooyinka kala duwan iyo wax noocaasa lagu lagu soo bandhigo oo lagu xaysiiyo waxaa laga yaabaa qofku marka si fudud xitaa inuu ganacsigiisa maaragtay ay ugu fududaato meeshuu kala xiriiri lahaa qofkii alaabta xilligay timid waxaasoo dhan inuu ogaan karaa laga yaabaa xayisiin baa lagu sameeyaayo waad ogtahay dad badan maadaama wax dad badan ay ku xidhan yihiin uu yahay waxyaalaha qaar baa lagu xaysiiyaa dad baa xitaa lacag maaragta ku hela dadka iska laha ee abuurta qaar baa ku faa'iida runtii waxaana weeyaan xitaa maxaa la jira dakhlibu qofkaasi laga yaabaa inuu ka abuuro boggaas uu sameeyo keliya ma ahan in dhalinyarada ay barahan u isticmaalaan kuwada sheekaysiga amaba fariimo la isugu gudbiyo balse waxa ay noqdeen baro ay xogta isku weydaarsadaan haddii ay noqon lahayd arrimaha bulshada ganacsiga iyo weliba ololo ka dhan ah waxa ay diidan yihiin barahan internetka waxa ay dhowaanahan caalamka ka noqdeen kuwa awood badan oo waxaa dunida maanta la joogo lagu riday xukuumado xoog badnaa qarniyana dhisnaa balse isticmaalka barahan soomaalidu si dadban yay u isticmaalaan inkastoo dhalinyaradu ku habboonaan lahayd in dunida siiba waddamada carabta ay ku dumiyeen xukuumado nusqarniya dhisnaa ay iyaguna ku dhisaan soomaaliya oo iyadana rubca qarni dagaalla ay ka socdeen aadan xasan darax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab aad buu mahadsan yahay aadan haatanna boosaaso baarista tixraaca aqoonta ayaa markii hore ahaa mid wakhti badan lagu bixiyo iyadoo ardayda waxbaranaysaa ay ku khasbanaayeen inay maktabadaha xili dheer ku lumiyaan haddaba xaalku waa sidee xilligan la joogo wariyaha v o d ee boosaaso faadima yaasiin jaamac ayaa arrimahaasi ka wareysatay cabdikhaaliq maxamed ismaaciil oo aqoonu leh tiknolojiga casriga ah
walaal waa mahadsan tahay technolojiyadda maanta waa wax adduunka saameeyey dhammaantiisba oo bedelay dunidii horey loo joogay oo ka dhigay adduun cusub oo hor leh awal waxaa la dhihi jiray global village ama qarya caalamiya oo adduunku waxa la dhihi jiray waa tuulo oo waa la ismaqli jiray keliya hadda waxaa adduunku waa isbedelay oo wuxuu noqday in hal qol la wada joogo oo kale waxaa la wadaagaa maanta araggii waana horey baa laisku maqlay araggii baa la wadaagaa waxaa kaloo la wadaagaa dareenkii iyo codkii iyo dhinac walba marka dhallinyarada waxay uga faa'iidaysta siyaabo badan runtii soomaaliya dhallinyarada jooga si gooniya bay u taabanaysaa oo waxa weye ummaddii soomaaliyeed waa ummad kala firirtay oo adduunka kala aaday hadday kala aaday adduunka reerkii keliya waxaa laga yaabaa in laba qof ama saddex qof ka maqan tahay sidaas darteed waxaa fududaatay in si sahlan laisku gaaro si sahlanna la isku maqlo xiriirkuna uusan kala go-in taas waa taas tan labaad dhinaca waxbarashada qeyb weyn buu ka qaatay oo waxa weeye research iyo baaritaanadii la sameynayey iyo bugaagta markii la qorayay ardaydu waxay u mari jireen dhibaato iyo rafaad badan inay maktabada tagaan inay waxa weeye taytalkii buug walba soo qortaan in ay saas u sameeyaan wixii ka anfaca ay ka qortaan oo ka noodgaraysaan hadda laakiin waxaa helaysaa maadadii aabaaraysay oo dhan oo baagelinaysa cinwaankeeda google simbly kadibna waxaa kuu soo baxaya references waxa loo yaqaan ama meeshii ka tixraaci lahayd halkaasaa ku dhufsanaysaa wixii baa tartiib usoo koobiyeysanaysaa bejka aa rabtay ama wordkaagii baa kusoo basgaraysanaysaa kadib baa saas waxa weeye waxa ku darsan lahayd oo aragti ah ku darsanaysaa cabdikhaaliqow waxaa la sheegaa in teknolojiyada xilliga aad waxbarashada ku guda jirto ama xogbaaris ama macalinkaaga oo ku sugan wadamo kale in casharadii iyo macluumaadkii uu kugu kordhin lahaa aad u adeegsato teknolojiyada arrimaha noocaasa ka war arrimaha noocaas waa arrimo si fiican looga faa'iidaystay oo waxaa la yidhaahdaa distance learning ama online education oo waxay tahay maalan hadda anigu waxaa ka bartaa koorasba wax ka qaataa dalka ireland anigoo jooga soomaaliya gudaheeda marka taas waxay ii sahlaysaa in casharadii oo kaamila oo dhammaystiran la iisoo diro kalaaskii oo lasoo duubay aan helo ardaydii ka dhiganaysa halkaas aan isbaranno oo aan halkaa ka wada xiriirno wixii su-aalo ah aan isweydiino profesorka casharka soo bixiyey sidoo kale aan su-aalo weydiiyo marka waxa weeye wax fiican weeye oo maanta cilmigii waa baahay baaritaankii baa baahay qof walba meel walba adduunka jooga marmarsiyo u heli maayo inuu dhaho waxa weeye meelaan wax ka bartaa waaye ama waxa weeye wixii aan u baahnaa baan heli waaye kaliya waxay u baahan tahay inaad aaladda internetka haysatid kadibna waxa weye xiriiradii waxbarasho oo lahayd aad samaysid dhalinyaradu inta badan shirkadaha xarumahooda waxa ay ku yaaleen magaalooyinka waaweyn magaalooyinka waaweyn qaar baa waxay yihiin magaalo xeebeedyo laga xagaabaxo haddii ay u baxaan dhulka miyiga iyo tuulooyinka ma ka faa'iidaystaan teknolojiyada ha walaal si fiican baa loo gaarsiiyey guud ahaan soomaaliya waxay ka mid tahay horta dhulka markii la afrika guud ahaan meelaha ugu badan oo shirkadaha isgaarsiintu shaqo fiican ka qabteen iyadoo aan dowlad la-aan la ahaa muddo dheer dowlad dhexe oo xoog badan aysan jirin haddana waxa weye ganacsatada soomaaliyeed waxay suuro geliyeen in gobol iyo degmo iyo magaalo weynba la keeno internetka hadda waxaan kaala hadlayaa gobolka bari degmo ku taal oo carma la yirahdo waxa weeye halkan waxaa ku haysanaa servicekii adeegii internetka oo kaamila oo xoog badan oo waxa weeye sidii la doono oo wanaaga looga faa'iidaysan karo marka waa gaartay soomaaliya intii u badnayd way gaartay waxaa malaynayaa wax ka yar boqolkiiba labaatan dhulka dadka soomaaliyad degto inaysan gaarin intaasna waxa waa la kafargarayn doonaa arigii asagoo ilaalina xogta baarayaa marka wax badan bay teknolojiyadu gashay nolosha soomaalida khaas ahaan dhalinyaradu dhacdooyinka iyo waxyaabaha ay danaynayaan inay wax ka qoraan internetka ka raadsadaan suurtagal ma tahay in arrimo aan xaqiiq ahayn oo hubin u baahan in mararka qaybtood ay jahwarar ku ridaan si fiican walaal way dhacdaa oo waxaweye hadda dhibta ugu badan oo ka taagan waxa weeye adeegsiga internetka waxaa la dhihi karaa waxa weeye xogtii oo cid walba soo gelin karto markii hadda waxa weye dhacdooyinka siyaasadda ha ahaato baaritaanka cilmiga ha ahaato ama waxa weeye ha ahaato bahalkii xog jirta oo qofku meel kasoo dirayo wuxuu gelin karaa wixii uu rabay kadib waxaa qaadan kara ummado kale ummado tiro badan baa qaadan kara ummadahaas oo waxa weye qofka aragtidiisa qaatay laakiin aan qaadan resource run ah ka qaadan marka way jirtaa in xog badan lasoo geliyo internetka oo inta badan in qeyb badan oo kamida aysan sax ahayn waana waxa keliya oo la dhihi karo waa arintaas oo muhiim ay tahay in laiska hubiyo qofku markii uu xog soo qoriyana uu soo raacayo meeshii uu ka helay oo resourceka ahayd inuu soo raacayo oo qoran hadday ahaan lahayd meeshii uu joogay iyo hadday ahaan lahayd ilawareed ama hadday ahaan lahayd meel cilmi oo uu ka tirsan yahay halkee ugu badan ayay dhallinyaradu ka helaan xogta ay danaynayaan guud ahaan waxaa jira adduunka oo dhan wuxuu xogta ka helaa hadda waa internetka gaar ahaan shabakadan leedahay google google waa kaydiyaha waa maskaxda adduunka oo dhan maanta meeshaan aan fadhino waxa ku hareereysan waxaan ka heli karnaa google meeshaan aan fadhino dusheeda baan imaan karnaa oo annagoo isticmaalayna google earth khidmad la yiraahdo oo meel walbuu na tusi karaa street view buu leeyahay oo wadadii aad joogna buu hadda soo saari karaa sidaas darteed waxa weeye maanta maskaxda adduunku waxay gashay google xagga cilmi baaristana waxaaba jiraba websaytyo iska dhan oo ka shaqeeya keliya kaydiya bugaagta jaamacadaha loo diyaariyo oo tesiska la yiraahdo kuwa masterska ilaa dictoraga oo adduunka oo dhan laga qoray oo free ah ku daalacan kartid kaga faa'iidaysan kartid kadibna maada cilmiyaadka a qori doontid kaga faa'iidaysan kartid weliba sanawaad hore wixii dhacay baa si sahlan u heli kartaa oo waxa weeye wax la qoray toddobaatameeyadii baa heli kartaa iyadoo ognahay maktabad inaan lagu kaydin karin bugaagta lixdankii bugaagtii kontonkii bugaagtii afartankii iyo ha laguma kaydin karo maanta marka waxa weye waxaa ku heli kartaa si sahlan click baa siin kartaa maktabad la qoray sabantigii oo dhan oo ku saabsan wixii aabaaraysay ama ha ahaato arrimo bulsho ama ha ahaato siyaasad ama ha ahaato waagaas adduunka wixii ka jiray maanta waxa weye joornaaladii soo baxay kun sagaal boqol iyo afartankii oo sawiran baa laga helaya maanta internetka haddii warqad ahaan lahaayeenna waa lumi lahaayeen mar jiilkan hadda nool waxaa la dhihi karaa walaal waa jiil nasiib badan runtii oo wixii loo soo maray dadaalkii yani dhibtii loo soo maray aqoon raadinta iyo cilmi baarista runtii ayaga waa laga fududeeyey sababtu waxay tahay ardaygu ama ninka baaritaanka wada cilmi baarista wada ama qofka wax baaraya waxay ahaan jirtay in meeshii arintaasu ka timid hadday ahaan lahayd jaamacadda brofesorka wax ka dhiga hadday ahaan lahayd waaye aragnimo iyo odayaasha hadday ahaan lahayd cilmiga tixraacaysa oo bugaagta ku jira halkaas bay si toosa uga raadin jiray ama haddii arrimaha bulshada uu ka diyaarinaya xogtii bulshada inuu qof qof u waraystay ahaan jirtay hadda laakiin waxaa dhici karta dhinacyo badan baa hadda looga diyaarin karaa teknolojiyadda cilmi baaris oo waxay tahay tan koobaad inaad su-aal arrimaha bulshada yani websaydyada isticmaalaan social mediaha aad soo dhigtid su-aal adoo la hadlaya dadka degaankaaga jooga oo tiraahdid kaba soo qaad sidee u aragnaa arrinta noocaasa waxaa heli kartaa jawaabihii dadkii kula deegaanka ahaa oo sax ah taas waa qodob tan labaadna hadda ka hor haddii laga sameeyey arrin noocaas la sameeyey oo cilmi baaris ah baa si sahlan u gaari kartaa marka noocyadaas o dhan baa u isticmaali kartaa waana sahlan tahay
waa tahay habeen wanaagsan weli waxaad dhegaysanaysaan v o a washington faadumo yaasiin jaamac ayuu cabdiqaali maxamed ismaaciil oo ku xeeldheer aqoonta teknolojiyada casriga ugu waramayay magaalada boosaaso dhinaca kalena waxaa jira waxyaabo kale oo teknolojiga cusub uu raad ku yeeshay wariyaha v o eda magaalada muqdisho ayaa inoo haya warbixin uu kaga hadlayo raadka uu teknolojiyada saacadda gacanta lagu xirto uu ku yeeshay
dhallinyarada iibisa saacadaha xamarweyne ayaan la kulmay magacada maxamed faarax maxamed faarax waxaad iga warantaa isbeddel ayaa ku yimid baa laleeyahay dhinacii saacadaha markii mobaallada ay soo bateen oo saacadaha laga fiiriyo
isbeddel uu ku imaaday waxaa sababay taleefon qofka qofka saacaddiisa wuxuu ka eeganaya taleefonka saacadda uun hadda waxaa loo wataa labis labiskaaga uu soo saaro oo qurux hadda adiga saacado ayaa iibinaysaa oo saacadihii gacanta ah bal ka warran dhaqdhaqaaqooda sidii hore oo dadku waxay u iibsan jireen ma u iibsadaan mise gaabis ayaa ku yimid sidii hore ma aha hadda dhaqdhaqaaqu wax yar isbedel wanaagka aa imaaday sidii hore soo socon jireen soonkii oo kale ciidii waa la gadanaya laakiin hadda dhifdhif waa marka iibsiga saacadaha gacantu aad bay u yaryihiin baa leedahay dukaamo waaweyn ayaa jiri jiray oo xamarweyne ama suuqyada kaloo waaweyne muqdisho ku aali jiray dukaamankaasi inta badan waxaan filayaa qalab kale ayaa lagu bedelo wax lagu iibinaya iminka si fiican marka adig saacadahani hadda xaggee ka soo iibisaa oo halkan ku iibinayso bakaaraha suuqa bakaaraha waxaan ka soo iibiyaa anna waxaan ka raadiyaa inta badan waxaa la yidhahdaa saacadaha isbeddelka keen dhinaca mobeelladoo kale oo qofku mobeelkiisa uu kala soconayo wakhtiga
waa runtaas nin walba taleefonoo wataa taleefonka saacadda uu saaranya wuu ka eeganaa marka saacadda labis waa
marka qofku labis le uu qaadanayaa leeda marka labis le uu qaadanayaa leeda si fiican saacadahoo kale maalan hadda saacado qaaliyaa jiri jiray kuwo iska caadiyaa jiri jiray bal xaaladdooda ka war saacadaha kuwa waxaa jira oo qaali ah iyo kuwa oo iska raqiis ah marka waxay ku xiran tahay hadba suuqa wixii yaalo oo markaas socdo oo say u kala qaalisan yihiin ay ugu raqiisan yihiin annagana saasaan u iibinaa wixii qaali ah qaaliyan siinaa dadka wixii raqiis ah oo raqiisa laga siiyaa sidoo kale teknolojiyada casriga maalinba maalinta ka dambeysa isbeddel ayay samaynaysaa Een, hadda inta badan dadku magaalada muqdisho waxay waktiga kala socdaan mobeelada ama kombiyuutarada laabtoobyada ay inta badan ee dadku ay isticmaalaan magacaada magacaygu waa hodan cabdi shire degan magaalada muqdisho Ee, hodan aaladda casriga ama teknolojiyadu isbeddel ayay samaysay maxaad waktiga u isticmaashaa ama kala socotaa waqtiga waxaan u isticmaalaa markaan dariiqa socdana mobilkaygaan ka isticmaalaa markaan guriga joogana kombyuutarkayga ama telefishinka berigii hore saacadaha ayaa la isticmaali jiray maxaa is leedahay saacadihii in la isticmaalo xilligan inay yaraadaan maxaa keena waxaa keenay iyada oo maanta ay jirto qalabkan deviceska ee company kasta uu kusoo daraayo ee waxa la dhaho ee waqtiga ama time watcher oo company kastaba uu sameynayo datekii iyo maalintii iyo saacaddii iyo waqtigii iyo sanadkii marka sidaas looma baahna xataa kalandar xataa suuq waa ka baxay oo isticmaalkiisa isticmaalkiisa hay Een, marka maalinba maalinta ka dambeysa ee teknolojiyada casriga way sii horumaraysaa Een, maxaa bedelaya is leedahay tan hadda sidaan u malaynayno een, waxaa isbedeli doono un casriga qalabka haddan haysano unbaa lasii casriyeynayaa oo sanad kasta ama lixdii bool- lixdii bilood kastaba waxaa lasoo saaraa qalab cusub een, oo ay ku tartamaan suuqyada waaweyn een, kambaniyaashan waaweyn een, marka ayagu unbaa naloo sii casriyeynayaaye wax kale oo soo kordhi doono ma garan doono laakiinse waxaa fiican mar kastaba dhaqanka asalka in loo noqdo oo saacadaha iyo la isticmaalo hay Een, berigii hore een, dadka inta badan saacadda gacanta amba tan guriga oo derbiga lagu dhegsado ayay isticmaali jireen way yaraata hadda ma is leedahay waktigii hore oo saacadda iyo tan hadda casriga ah waxaa faa'iido badlay tii hore Aan runtii ee, saacadda casriga ah gacantaada ayay ku jirtaa oo mar kasta waa xubin ka mid jirkaaga ayay saaran tahay waxaad la socotay waqtiga laakiin hadda waxaa u malaysaa in aad la socon karino inaad mobilka fiirisid maahane wax korkaaga saaran ma jiro marka waxaa u malaynaa in ay yaraatay xataa waqtigii la ilaalin jiray Hay. Een, saacadaha dadka inta badan iibiya waxay sheegeen in xataa qiimo dhac weyn oo ku yimid aaladdan casriga ah oo tan iyo markii ay soo ifbaxday waa sax ee, waa ku imaaday een, anigan kula hadlayo saacad ma xirto ee, berigii horeetana waa yareed ee, markaan caruur tahay waxaan xasuustaa waxyaalaha ugu qiimaha badan oo iida lagu hadiyeeyo inaan u jeclaa saacadda Ee, maantana caruurta inay ku leeyihiin mobil noo iibi ama laptop noo iibi marka suuqi waa ka baxayaan waxaa meeshaas ka baxaya ganacsatadii ka heli jirtay qudulduruuriga saacadaha waxaa suuqa ka baxayo kambaniyaashii shirkadihii waaweynaa ay sameyn jiray saacadaha marka waxaa u malaysaa meeshaas in ay ka baxday fursad ee, dhaqaale ganacsi oo ay isku soo aruurtay oo dad isticmaali jireen oo dad isticmaali jireen hay Een, saacadaha maadaama een, ay ahaayeen kuwo waktiga inta badan qofka ama guriga ha u isticmaalo ama gacanta ha u isticmaalo oo la socon jiray Een, in soomaalida dad badan oo ka mida weli ay ku dhegan yihiin ma jirtaa Ee, waa jirtaa ee, haddaad u fiirsato een, dadka waaweyn oo kaleeto agekan lixdan iyo wixii ka koreeyo odayaasha gacmahooda waad ku arkaysaa xamar markaad dhex socotid laakiin dhallinyaradan dambeeto waa yar tahay inaad ku aragto qof dhallinyaro saacad wato Een, aada ubaahsan tahay taasina waxay ahayd hodan jire oo ka mid ah Een, dadka degan magaalada muqdisho una warramaysay barnaamijka waa go-aankaada ee idaacadda voice of america aada umaadsan
aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga magaalada muqdisho axmed xasan colaad oo isagu warbixintaasi waraysigaasi ku salaysan teknolojiyada nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna bal aan wada nasane waa cododkii ikraan iyo cabdulqaadir shigshig waa tahay ah, cabdulqaadir shigshig ayaa fanaanku u yahay heesta ayaa ikraan ah ee nala dhagaysta
waxaa tahay udgooni
waa tahay codkaasi cabdulqaadir shigshig intaasi aan koo gudubna haatana kusoo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga oo uu noo diyaariyay halkan uu ka soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga waa barnaamijka dhallinyarada oo toddobaad walba maalmaha salaasadii iyo khamiisaad ka dhagaystaan idaacadda v o a magaalada washington waxaa barnaamijka maanta marti noogu ah cabdirashiid maxamed aadan cabdirashiid jeeni oo ku takhasusay cilmiga teknolojiga macluumaadka waxaanuu ku sugan yahay magaalada hargeysa cabdirashiid soo dhowow marka hore waa dhowaan waad mahadsantihiin su-aasha kuwaad aan cabdirashiid kuweydiinaya waxay tahay bal si guud teknolojiga cusub dhinacyadiisoo dhan siduu u saameeyey noloshii bini aadamka gaar ahaan tii soomaalida adoo dhinacyadu dhan ka eegay bismillahi raxmaan raxiim horta walaal farsamada casriga ah ama technologyga waxaa af ingiriisiga lagu yidhaahdaa wuxuu saameeyey dhinac walba oo nolosha aadamaha ah oo ay ku jiraan dadweyga soomaalida ahi meel kastay joogaan saameyntaasi waxay ugu kala badan tahay sida ay dadkaa soomaalida ay u joogaan meelo meelohay joogaan ugu kala badan yihiin technologygu sida uu ugu kala badan yahay oo dee qofka jooga meel miyi ah saameynta technology uu kuleeyahay uu ka yar yahay qofka jooga meel magaalaha ama dee aada loogu fara badan yahay ama technologygu si fiican uga shaqeynayo waa marka koowaad ee markaynu kala qaadno dhinacyada uu ka ka saameeyo qofka bini aadamka technologygu way badan yihiin waxaana ugu horeyn karaya dee dhinacii communication ama xiriirka uu dadka kala xiriirayo oo dee berigii hore waxaa jiri jiray dee dadku markay xidhiirayaan intay soomaalidu dee meel ka tagaan bay qofkay doonayaan u tegi jireen ama qof kale ayay fariin usii fari jireen ama de mararka qaarkood suugaaniga gabayaa lagu xidhiiri jiray ama fariimaa lagaysu fari jiray si uun de baa jirtay loo wada xidhiiri jiray berigii hore laakiin iminka way ka duwan tahay waxaa soo baxay telefoonno oo qofkii isagu halkiisa jooga ayuu adduunyada meeshuu doono la hadli karayaa waxaa soo baxay wax layaa social media ama xiriirka bulshada oo ay kamid yihiin facebook iyo twitter iyo kuwo lamida waxaa soo baxay wax layaa media oo isagu warka helayo oo dadka oo dhan ay warka helayaan berigii hore qofku qofka soomaaliga ahi muu garan kari jirin degmada ku dhow waxa ka dhacaya ilaa qof ka yimaado ama cid ka timi ciday u warantay ay ka timaado muu heli kari jirin informationka ka jira degmada ku xigta ama reeraha u dhow ee darisyadiisa waxa ka dhacaya ee ka yara fog laakiin iminka communication xiriirkii u dhexeeyay dadka soomaalida ah meel kastuu joogo iyo xiriirkay lalahaayeen dadka kaleeba uu uu firfircoonaaday oo u dheeraynayaa waxay ist waxay isticmaali karayaan telefoon qof waliba de jeebka iyo gacanta wuxuu kusitaa telefoon qof waliba wuxuu geli karayaa internet internetka geli karayaa oo kala xiriiri karaya emailku diri karayaa facebook buu isticmaali karayaa qofka soomaaliga ah ee meel wax ku noqda hadday tahay south africa iyo hadday tahay europe iyo hadday tahay dhulalka soomaalida ku nooshahay oo dhanba wuu ka heli karayaa information degdega war buu helayaa markaba isagoo isticmaali karaya ama social media oo ah xogta bulshada dhulka lagu wadaago amaba media kale ee dee telefishonale raadiyoyale radiosle wax walba leh buu heli karaya dhankaasi waa dhanka communicationka markaan soo koobo dhanka kale waxay saameysay dee dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga oo qofka soomaaliga ahi berigii hore marka hadda loo eego waxaaba dee laisweydiiyaa siduu dadka u ganacsan kari jiray oo qofku muuga ugu horeynba muu hayn information ku saabsan ama war ku saabsan dhaqaalaha adduunyada iyo degmada ku dhow inta micishadu ka marayso iyo wixii lamidaba muu ogeyn qofku intuu ka tago dhulkan soomaalidu degan tahay ama yeman ama imaaraadka ama sacuudiga ama diyaarado dooniyo raaci jiray wakti dheer buu ku maqnaan jiray wakti halkaasuu tegi jiray markaasuu go-aansan jiray waxa uu iibsanayo iyo sida uu u ganacsanayo iyo ciduu la ganacsanayo laakiin iminka imkaaniyaadkii dhaqaale oo dhan baa u fududaaday qofka isagoo adeegsanaya technologyga wuxuu la hadli karayaa dad jooga meesha uu doonayo telefon buu ku hadli karayaa wuxuu geli karayaa internetka oo wuxuu ogaan karayaa inta ascaarta sarifka suuqu marayo maanta mirarkananu marayno meel kastuu joogo haddii uu aqoontaa leeyahay wuxuu samayn karayaa inuu ashada uu doonayo inuu soo iibsado inuu garto streetka ay taallo halka ay adduunyada ka taallo iyo magaaladu doonayo inuu tago halka ay kasii taallo inta la siinayo wax walba marka imkaaniyaadkii inuu qofku dhaqaale samaysto ama ganacsado ama ayaa kordhay oo iminka dee deg deg u soconaya dhanka kale waxaa jiraya dee arrimihii bulshada ee kale ayay aada uga uga qeyb qaadatay oo dhankii waxbarashada iyo caafimaadka iyo wixii oo dhanba ayay fududaysa technologigu waxbarashada de qofka berigii hore soomaaliga ahi waxbaran jiray library hadduuba dee haysto library intaa ku dhow buu macalinkiisa wuxuu u sheegay inuu yaqaanay haddii uu kasii batona inta dee dugsiga buugta lagu yaqaanay sidii u akhristo hadduu researchkii macnaa cilmi baaristiiba koobnayd oo ku koobnayd waxa macalinku afka kaaga sheego waxa macalinka ag ku qoran oo mararka qaarkood dee resourceka la helo ama xogta halka laga helaaba ay koobnayd iminka laakiin waxaad arkaysaa xiliyo macalinkii iyo ardaygii ay u kala isugu mid u tahay dhaatada inay wada baaraan xogtii ku jirtay internetka waa garta la wadaagi karay cid kale haddaad ka eegto dhanka security-ga iyo ammaanka dee way saameyn aan caadi ahayn bay ku yeelatay qofkii dembiga geystaa berigii hore ama dhulka soomaalida ha noqoto ama dhulka ha noqoto wuu baxsan karayay maanta laakiin waxaa la hayaa informationkiisii oo dhan dabagalkii dambiilayaasha ayaa fududaaday immigrationadii iyo dalalkii isu socodkii bulshada ayay faa'iido badan ka tartay wax badan bay guud ahaan dowladnimada ka tartay dhanka kale waa gaadiidkii oo dee qofku intu maanta halka ka tago buu somaliland ka tago ayuu markaba ku tegi karayaa de washington n karaya south africa u tegi karaya europe u tegi karaya meeshuu marka dhinaci gaadiidka isu socodkii ayay aada u fududaysay markii dadku ay safrayaan marka dhinac walba bulshada marka soo koobo soomaalida ah way saameynaysaa technologigu dhan walba marku eegno waan gartay marka si faahfaahsan baad ayaad u sharaxday haddii aynu gaargaar u kala qaadno aynu idhaahno tusaale ahaan dhinaca xiriirka amaba communicationka saad sheegtay telefoon baa inta badan la xiriira telefoonkii ma aha kii aynu naqaanay kun sagaal boqol iyo kontonnadii lixdanadii todobaatanadii sideetanadii ma aha ee guriga yaalay dabcan haddii qof loo soo diro ama qofkaasi dee looga yeedho meel kale amaba wakhti ay ku qaadato inuu xitaa soo gaadho halkaa hadda telefoonno iyagii ku raacaya ayaa soo baxay telefoonkaasi inta wax ee wax ka taray bal haddaad noo faafaysid waxaynu odhan karaynaa horta dee waa runtaa walaalood totally ama guud ahaanba telefoonku berigii hore horta wuxuu ahaan jiray markuu soo baxayba wuxuu ahaan jiray shay guriga dhex yaalla oo kamid ah da guriga taala oo inta qof kuu soo diro dabeedna haddii aad ag joogtona aad kala hadasho haddii aad maqan tahayna lagugu yeedho lagu yihahdo shalay hebel lagu ballamiyo hebel baa ku doonaya waktiga noocaas oo kale baa ku doonaya laakiin iminka telefoonku dhankii telefoonnimada wuu kasii casri garoobay oo wuxuu noqday telefoonku raacaya iskuulka ku raacaya shaqada ku raacaya magaalo kale ku raacaya dal kale ku raacaya dee jeebka ku sidatid oo aalad yaro fududa inkastuu heerar fara badan soo maray oo aynaan detailska ku noqonayn haddana telefoonku dhankaa kale marka laga eego dhanka ku hadalka quran maaha wuxuu yeeshay xaalado kale oo uu ku saameeyo nolosha oo qofku maanta marka uu telefoon sito weliba marka uu sito telefoonada cadalka ama smartphone waxa af ingiriisiga lagu yidhaahdo uma baahna waxyaabo fara badan oo uu berigii hore u baahan jiray waxaa kamid oo tusaale fudud baan kugu soo qaadan karaa waxa weeye dee dukaamadii berigii hore saacadaa lagu iibin jiray iminka inay kacaan bayba ku dhow waayo dee oo ay bankrupt iclaamiyaan sababtoo ah qof walba telefoon iyo saacad wuu wareejitaao telefoonka u ah dhanka kale marka telefoonada casriga ee cusub la eego dee combyuteradii halkoodii bay ku jiraan qofku internetkiibuu ka geli karayaa telefoonkii oo ka isticmaali karayaa isagoo shirkadii telefoonka bixisay isticmaalaya technologigeediibuu wuxuu isticmaal saacad ahaan u isticmaali karayaa wuxuu isticmaali karayaa telefoonku inuu wax ku xasuusiyo reminder baa ku jira qofka xilligaa doonto halkaasina aad iyo aad ku buuxsato qofku inuu alarm ku noqdo kurdada kaakii kuu bahan kuu fududaynayaa inaad internetka ka gasho oad ka isticmaasho emailadaadi ka hesho ka dirsato sida telefoonka messageka oo kale ay kugu soo dhacaan buu kuu fududeeyey marka totally qof kastoo bini aadam iminka halkuu markii hore saacad sitay computer sitay telefoon sitay dhowr shay oo kale sitay kamarad sitay nude qof kastoo nudeka wuxuu ku qaadanayaa un ku qaadanaya telefoonkiisuu ku qaadanaya marka nolosha guud ahaan wuxuu ka noqday qayb weyn oo muhiima buu telefoonwaxaa la odhan karaa wuxuu dhamaystiray howlo fara badan iminkana dee bangi buuba noqday oo soomaaliya marka la yidhahdo lacagii baa lagu qaataa oo ruux miyii jooga ayaa magaalada kasoo dalbanaya cunto way waa midkaan kaa ilaabiyey dee ha waa bangi weeyo markaad dee koone kasta oo dhulka soomaaliya degto shirkadaha jooga waxay fududeeyeen for example halka markaan tusaale u soo qaato magaalada hargeysa waxaa ka jira laba shirkadood oo ugu waaweyn kuwa ugu caansan kamid oo teletom iyo somtel labaduba waxay leeyihiin inaad account lacageed ka furato oo aada ku shubato lacagtaadii oo aada ku dukaamaysato oo aad aada ka maaranto lacag jeebka kugu jirtay lagaa xakarayey lagaa dhici karayey hadday badan tahay kaa luni karaysay kaa qoyi karaysay haddii ay for example ay rooba ku helo marka markay soo koobno telefoonku wuxuu noqday qofka wax aanu aroortii markuu soo kaco ka maarmi karin ugu ruuxa badan inuu charge gareeyo inuu ka fikiro miyuu halku yaalaa mar walba isbaado marka waa qeyb dhana nolosha ka mid ah waan gartay waxaan u baaqayaa dadka barnaamijka caawa inagula jira aan u baaqo fahiima maxamed jaamac oo ku sugan puntland fahima meeshaad ka joogto puntland iyo in yaro adiga kugu saabsan iyo waayaha technologiga haddaad wax nagala wadaagtid asalaamu calaykum markaan magacaygu waa fahima maxamed jaamac waxaan kasoo hadlayaa gobolka bari puntland ee degmada carmo mise degmada carmo waxyaabo badan baa wiilkeynoo faa-iideeyey cabdi cabdinaasir ah cabdirashiid mahadsan yahay cabdirashiid ah waxyaabahaasna technologiga horta waa wax aada u muhiim ah haddana waxyaabo badan nagala qeyb qaatay oo nolosheena kamid ah dadka bini aadanka ah dhinacay doontada ha ahaatee su-aasha aan weydiinayo waxa waaye wuxuu yihi caafimaadka wax door weyn buu ka qaataa oo uu ka siiyaa bal caafimaadka waxyaabaha uu ka siiya inuu ii kala shasharaxa baan rabaa waay haya cabdirashiid ha way mahadsan tahay walaal fahimey waana su-aal muhiim ah siduu caafimaadka wax uga taraa dhowr stage buu caafimaadku maraya maryaa mar aad arbay tahay oo aada u baahan tahay inaad caafimaadkii barato in hesho xog caafimaad oo adbeytid ah oo la jaanqaadi karta maanta standardka adduunyadu marayo heerka adduunyada ee caafimaad marayo marka wuu ku caawinayaa technologyga oo internetka gasha oo waxaad heli kartaa bugaagtii ugu dambeysay ee ku saabsan nooc kasta oo barashada caafimaadka ah waxaad ka heli kartaa videos ama muuqaalo soconaya oo ku saabsan inaad barato caafimaadka taasi waa dhankii barashada dhanka kale ku shaqeynta haddaynu eegno xataa dhakhaatiirta berigii hore ee aan technologygan cusubi jirin waxay ahayd jireen outdate intooda badan ama inanay la la socon shilay iyo dawooyinka iyo wixii soo baxay iyo wax walba iyo waxyaaba fara badan loo gudbo marka dhakhtarkana saas oo kale barashadiisii qayb uga tahay dhanka kale ee ku shaqeynta iyo arrimaha dee waxaba aynu ognahay maanta waxa weye marka ay wax kale ka dayso in telefishinada soomaalida waxaa kasoo galaad aragtay dhakhaatiir si toosa loo weydiinayo iyo xanuunka nooca iyo noocaasa ayaa ihaya sidee baan maxaa saameyn karaa la hadlayaa dhowr qof oo kale oo dhegeysanayaba ay saameyn ku yeelan kartaa waxaa la arki waxaa la jira oo maanta adduunyada ka dhacda in qof jooga magaalo kale ama dal kale inuu dhakhtar waddan kala jooga uu u fuliyo operation ama hawl hawl caafimaad uu u fulin karo isagoo isticmaalaya technologyga iyo internetka dee dheereeya qalliin baa kamid noqon kara qof caafimaadkiisa uu hoos hooseeyey oo aan gaari karaynin dee wadanka jaarka oo in transportation isagoo isticmaalaya ama dee technologygan cusub hada inuu adeegsan karo dabeedna bixi karo
waan gartay walaal hal su-aalaan sii weydiiyo wuxuu noo sheegay in operationka uu faa-iido u leeyahay operationka doctor baa gacantiisa ku sameynaya nooceebu faa-iido ugu leeyahay technologyga ma mashiinada miya cabdirashiid ha qalabkan uu adeegsanayo dhakhtarku uu isticmaalayo inuu kan qalliin ku sameeyo heerarmuu soo maray heerarka uu soo maray markii hore wuxuu ahaan jiray mid classiga oo dee qofka inmanqas iyo loo isticmaalo iyo wax lamida oo la la sameeyo laakiin iminka waxaa maraysa in qofka lasers in la isticmaali karo anigaa kole remote isagoo qofku meel kaa fog jooga ayaa loo iyo qofku qali karaa wuxuu qali karaa isagoo halkan jooga oo isagoo isticmaalaya technologyga cusub ee casriga ah isagoo isticmaalaya ayay qaliinkii u fududaysay macnaha oo ay saameyn ku yeelatay inuu qofku si sidii hore ka dhib yar uu u qali karo arrimaha dee u adeegsan karo technologyga dabeedna uu uga gudbi karo xaalado fara badan oo markii hore qofka bini aadamka ah ee la qalayo halis gelin karayay qofka wax qalaya ee dhakhtarka ah oo markii hore awoodiisu koobnayd waxa uu samayn karayay iminka technologyga loo sameeyo ka firfircoon sidii hore ama ka uga dhib yar inuu qofkii kala qali karo isagoo hadduu la joogo iyo hadduu ka maqan yahay bolan waan gartay haddaan su-aal kaa weydiiyo sida uu technologigu amaba aaladda casriga uga qayb qaadato dhinaca siyaasadda mar yaro taabatay dalka maraykanka waxaa la yidhahdaa markii obama uu tartamayey wuxuu kaga dheereeyey murashaxiinta kale adeegsiga baraha internetka iyo internetka guud ahaan markaa bal faahfaahin ku saabsan sida technology uga caawin karayo tartanka siyaasadoo kale in lagu kala guulaysto ha bismillahi raxmaan raxiim horta walaal waa su-aal muhiima welibana marka aad iminka aragto dadyooga soomaalida ah ee ee siyaasiyiinta ahi waxaad moodaa inay soo fahmayaan inaanay shaqayn karayn inay la hadli karaan dadka inay gaari karaan karaan inay u baahan yihiin inay adeegsadaan habkan casriga ah habkii casriga ah haddaba dhowr nooc buu noqonaya kow waxa weeye inay isticmaalaan wiilihii caadiga ahayd telefishinadu kamid yihiin kuwii kale ay kamid yihiin oo inuu isticmaalo laakiin waxaaba halkaa kusoo korodhay xiriirka bulshada midka la yidhaahdo ee aada adigu iminka carabowda ee ah facebook kamid yahay twitter kamid yahay youtube kamid yahay kuwaasi waxay samayn karayaan in aad adigoo aawa halkan halkaagan jooga telefoonkaaga adigoo isticmaalaya inaad war gelin kartid beri waxay jebiyeen markii hore wuxuu ahaa meriho qaalina ku ahaa adduunyada sababtoo ah telefishino qura ayaa jiray telefishinada muuqaalka ahayn laga soo baxaa qaali bay ahaayeen iminka inaad u yeedhatid bay ahaan jirtay dhowr telefishin oo aada la hadasho jir jira export tusaale ahaan markaad qabanayso laakiin iminka qofka siyaasiga ahi facebook beijkiisa ayuu furayaa waxa laga yaaba inay ku xiran yihiin beijkiisa dad ku dhow dee boqol kun laba boqol oo kun hal milyan sida bulshada dalkaasi usii kala badan tahay bay ku xiran tahay dabeedna dadkaas ayuu hal message ama fariin buu u dhigayaa wuxuu u dhigayaa siyaasad guddooyin ka turjumo ee qaranka ku maamulo buu u dhigayaa oo ugu ugu baahinaya dabadeedna dadkii oo dhan halkaasay kala socon karayaan berigii hore waxaa jiri jirtay qofka siyaasiga ah hadlaya inuu telefishinka kaaga soo muuqdo oo isagu uu kula hadlo oo kuu sheego wax laakiin iminka comment baad dhiiban karaysa waxaad odhan karaysaa taas sidaad yeelaysaa sidaad arrimaha dhaqaalaha sidaad ka yeelaysaa markuu ku yidhaahdo waxa iyo waxaasan samaynaya sidee baad u samaynaysaa su-aal baad weydiin kartaa message baad u diri kartaa qaab loola xiriiri karo siyaasiyiinta iyaguna dadka oola xiriiri karaan oo integration af ingiriisiga lagu yihahdo isdhexgal dadkii la maamulayay iyo dadkii wax maamulayay waa soo baxay kadibna siyaas siyaasiyiinta xariifinta xarfaantaha waxay fursad u heleen inay dad ka badan oo ku saddex jibaaran dadkii toban jibaaran dadkii ay marka hore la hadli jireen inay la hadlaan iyagoo adeegsanaya media iyo social media waan gartay aan haddana u tago cabdikhaaliq oo isna ku sugan puntland cabdikhaaliq adigana magacaago dhammaystiran iyo meeshaad joogto iyo su-aashaada amaba haddii aad waaye kala kulantay technologyn cusub ood jeceshahay inaad nala wadaagtid magacaygu waa cabdulkhaaliq maxamed ismaaciil jooga magaalada carmo ee gobolka bari soomaaliya waxaan ku faraxsanahay inaan la wadaago dhegaystay engineer cabdirashiid iyo baxda v o a baa salaamaya waxaan jeclaan lahaa markooda inaan weydiiyo su-aal anigoo ah arday ka barta course distance learning ah dalka ireland joogana gobolka bari ee soomaaliya haddana waxaan jeclaan lahaa anigoo hela maadooyinka cilmiga ah iyo videoskii iyo wax walba oo halkaas aan uga baahnaa annagoo helna xiriir siduu sheegay engineerku communication toos ah oo ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabta dalka dibadiisa joogtay aan ula hadlayno cod aan ula hadlayno video aan helin recording oo yani aan inta codkayaga aan dogno aan u diri karno ay noo soo diri karaan wax walba oo noloshooda la xiriira oo salaamo iyo taxniyada iyo wax walba ah waxaan wadin lahaa engineerka xaladan hadda aan marayno oo technolojiyadda oo ah videogi in la hayo audiyadii oo maqalkii ahna la haysto wixii files iyo documents ah lasu gudbin karo maxaa imaan kara oo intaas ka dambeeya waa saadaasha mustaqbalka ee dhinaca technologyga ha ha cabdirashidaaye
walaal waara su-aal aada u muhiima halkaynu u soconna waa waa su-aasha ugu badan ee la isweydiiyo maanta adduunyadan waxa markaa ay taasi kuy kugu yara celinaysaa taariikh ku saabsan technologyga oo tusaale ahaan haddaan kusoo qaado mobileka wuxuu soo maray dhowr fac oo kala duwan oo kala qaalisan kala wanaagsan computerka waxaa soo maray shan afar kala qaa kala wana afar heer shay walba transportationka iyo gaadiidka iyo gawaaridu waxay soo mareen dee kuwo kala nooca oo heerar noocaasay soo mareen marka waxaad isweydiinaysaa shalay markii gaari markii dee la raacayay nooc gaari oo ah feli classic ama qadiim maantana aad arkayso nooca gawaarida ee adduunyada lagu wato ama modelka la sito ama halkaynu u soconnaa waa su-aal fari aada muhiim u ah waxaynu u soconnaa horta in shay kasta wax eh, oo ku ku jira adduunyada ah oo la isticmaali karo inuu noqdo waxa af ingiriisi lagu yidhaha automated macnaha in shaygii faraha laga qabanayey ama eh, lagu daalayey in laga maarmo Eh, tusaale haddii eh, aan kuu soo qaato ma- ku saabsan dawladaha waxa la sheeg waxaynu aragnaa in dalal fara badan tusaale ahaan haddii codbi udhaxayso eh, inay isu diraan askar ama islaayaan markay dagaal ka dhex dhaco in askari ku dhimato in eh, eh, haddiiba eh, qalabkay wataan ama diyaaradahay adeegsanayaan marka dee mid kamida lasoo rido in askari qof ku dhinto si loo ilaaliyo qof bini aadam ah oo la badbaadin karayo waxa la keenay oo iminka aynu ognahay di- inay jiraan diyaaradaha drone ama diyaaradaha aan duuliyaha wadan waa meel aynu toban sano markii ka hor haddaynu fikirno inanay dhici karin diyaarad eh, sida giilka daani u ciyaaro playstationka in diyaarad intay kasoo baxto wadan kale iyadoo aan qofna u- la socon intay kugu timaado magaalo magaalooyinka ay guriga kuga sheega qof ku disho dabeedna ay iska bato qofkaas wax dilayaana uu joogo magaalo kale Eh, waa meelaha aynu dee gaadhne adduunyadu ay ka gaadhay technology-ga waxaa idin kale leeyahay marka inaan u socno in laga maarmo tusaale ahaan sawirka in haddaan haddaan haddaan ku siiyo sawir yar oo ku saabsan mustaqbalka in laga maarmo in askar laysu diro tusaale ahaan oo laysu diro eh, sanaha soo socda ama tobaniyada sane ee soo socda combat af ingiriisiga la yidhaahdo oo ah mashiin dagaalamaya qof u eg in qof aan ahayn bir ah dabeedna dalka kalena ama dad ha soo degto ee daga- la dagaalamaya dalkaasi ama isna biraha soo digsadee markaa waxaas dagaalamaan oo adduunka uu ka tago eh, in la dhimo khasaarihii nafo bini aadam oo u go-i karayay waxyaaba lamid kuwaas oo kale waxaa kamid ah eh, gawaari aan dee imika eh, duuliyaha diyaarada aan duuliyo lahayn gawaari aan wade lahayn eh, iyo inay sii fududaato nolosha bini aadamku eh, hadday tahay dhanka xidhiidka hadday tahay dhanka informationka iyo wadaha ga- eh, xogta hadday tahay dhanka amniga hadday tahay dhanka arrimaha bulshada iyo caafimaadka iyo dhaqaalaha iyo dhan walba in adduunku noqdo kelmid caana oo inta jirta oo laga globalization kasoo baxday ama eh, laba kelmadood oo soomaaliya dadku inta badan ku fasira qaar waxay yidhahdeen caalamiyeyn inkastay faaraga tahay qaarna waxay yidhahdeen careedadeyn oo adduunkii inuu noqdo hal tuulo hal degmo oo hal meel laga maamuli karayo amniga iyo dhaqaalaheeda isu socodkeeda xiriirkeeda marka meeshaynu u soconnaa sawir noocaas ah ayay leedahay cabdirashiidow aan ku daray waxaa la yidhahdaa iminka waxaa suuragal ah tusaale ahaan inaad intaad website gasho aad ku aragto cadaro ee uu dukaankaasi iibinayo oo dukaanka waxa laga yaaba in waddan kale ku yaallo marka aad doonaysid sida cada- cadaradaasi urtooda amaba siday u carfayaan inaad ogaatid in dukaankaasi uu kugu soo diri karayo ee warqad markaad daabacatana aad ursato noocii cadarka ahaa oo maarata caraftiisi ay kusoo gaadhayso amaba eh, dhadhan shay mucayan oo doonaysid inaad iibsatid in sidoo kale printerka intaad ka daabacato aad markaad dhadhamisa aad garanayso sidii wax u dhadhamayaan mararka qaarkood aad bay adag tahay qofku inuu maskaxdiisa eh, waxaas ka uu ka sawirto marka ilaa heerkaas ay wax gaadhsiisan yihin baa ayaa- ayaad iminka leedahay aada iyo aad nolosha bini aadamku eh, labaatanka sano soo ama soddonka sano- soddonka sano ee soo socda waxay noqon doontaa mid technology bedelo waxaynu arki doonaa shay markii hore ku adkaa inuu ka dego qalbigaaga iyo fahamkaaga inuu ka dego oo aada eh, fahamto ayaa iman doonta eh, sanadada soo socda ay ka mid tahay kuwa aada sheegtay walaal Eh, waan gartay haye fahima wax kalood ku dari lahayd waa aad buu mahadsan yahay walaalkeen waxyaaba badan buu noo faa'iideeyey waa waan ugu mahadnaqayaa waxaa ku dara mahay aad baad umahadsan tahay eh, fahima sidoo kale cabdirashiid maxamed aadan jeeni oo marti noogu ahaa barnaamijka wicitaanka waa xubinta wicitaanka iyo barnaamijka go-aankaaga iyo cabdikhaaliq oo isna ku sugan eh, puntland dhammaantiin waxaan jeclaa inaan idin mahad celiyo waan ku mahadcelinayaa haye haye walaalka waay intaynu mar kale dhegaystayaal kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi wicitaanka waxa uu idinkaga imaanayay laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da waxaadna ku dhagaysanayseen barnaamijka waa go-aankaaga maxamed cabdisandheere ayaana noola socodsiinaya oo noo soo diyaariyey intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno isla toddobaadkan maalinta khamiista inta ka horreysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.